Iyadoo lagu guda jiro bartamaha xilliga jiilaalka, qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka ayaa waxaa ka jira abaaro saameeyay inta badan dadka xoolo-dhaqatada ah, waxaana jira deegaanno si aad ah looga dareemay saameynta abaarta. Deegaanada sida weyn looga dareemay abaarta ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Dooxa Garoosay oo dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo ay ku sugan yihiin dad u badan xoolo-dhaqato, waqtiganna wajahaya biyo la'aan aad u baahsan, maadaama deegaanka uusan dhowaan ka di'in wax roob ah, ceel-biyoodna uusan ku yaalin halkaasi. Dadka deegaanka ayaana codsaday in biyo la soo gaarsiiyo. Qaar ka mid ah dadka deegaanka Dooxa Garoosay oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay xaaladda deegaanka ee dhanka biyo la'aanta.
aad iyo aad baan ugu dhibaataysannahay biyo ma haysanno goob waxbarasho ma haysanno ilaahay waa ku roon yahay meel bilcaanta tii dhaliysa hataa in ma laha qofkii jiran magaalada in la aadiyo uma ogiye meel oo ilaahay waa ku roon in lagu daaweeyo dad noo imaanaya hata hadda male banayn wax noo imaan jireen laakiin dhexda hata wax noo imaaday male dhibkaasaan qabnaa waana idiin sheeganay waa la'na beed waa la'na ma garat waa waa na haysaa biyaa weli noo daran Aa, waa qaba waxaa noogu horeeyo oo maxaa la dhahaye aad ay tuulada ay uga liidato waa biyaha Een, dadkii dad gaadiid haysto oo isku filan ma aha biyaha goobeynaa loo doontaa waxaad arkaysaa hal dameeroo maxaa la dhahaye toban qoys ama kow iyo toban qoys ay isdaba sugayso Ee, tan labaad caafimaad ma lihin Een, waxaa kaloo noo saddexeeya een, waddadan oo maxaa la dhahaye een, inta yaroo carrimadowga ah Een, waxaan rabnaa in maxaa la dhahaye noola hagaajiyo jaay noo lagu shubo warkayga intaasuu ku dhan yahay